jawhar horta marka waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha radio daljir meelala meelay joogaan saad ogtahay jamaalow doorashooyinkii soomaaliya waa markii saddexaad oy dib u dhacaan markii hore waxay ahayd sagaalka ama tobanka bisha sebtember inay dhacdo doorashada madaxweynaha arrintaasi waa ay dhici weyday wax barbaarationa oo laga sameeyena ma jirinin kabacdina waxaa ummadda loo sheegay in ay dhici doonto soddonka bisha octoobar wax ka dambayn karana aysan jirinin qoladii internationalka ahayd oo markii horena kasoo saartay ilaa iyo u n resolutionkii ama golaha golaha securityga go-aanka kasoo saarayna waad garanaysaa waxay yidhaahdeen mar dambe dib uma dhici karto taasina waa suurtogeli weyday markii saddexaad oo loo qabtay waxay ahayd soddonka bisha november arrintaa waxay kutusaysaa waxyaalo dhowr ah haddaan soo koobana waxa asaas u ah in mar kasta lagu talagelayay dalka in la geliyo vacuum of power ama maamul la-aan in la geliyo sharciyada dalka laga dhumiyo wax preparationa oo rasmiya oo loo sameeyey ma jiraan dadkii ay khusaysay oo musharaxiintu ay ka mid ahaayeen lagalama tashan lama qiimaynin war maxaa suurtagal ah sidee xildhibaanadu kusoo bixi karaan waxaa lagu talagelayay in si sharci darro ah xildhibaano badan loo soo saaro dabeedna doorashada la dedejiyo nasiib darro weeye markii saddexaad inay dhunto oo suurtogeli weydo nasiib darro weeye in ummadda soomaaliyeed wixii loo ballan qaaday afar sano ka hor oo ahayd inay heli doonaan doorasho ka xornimo badan si wanaagsan cadaaladda uga dhow ummaddu ay ka qayb qaadato midda laba kun iyo labayo toban inay maanta dhici weyday aada iyo aad baan uga xumahay waxaan qabaa maamulka madaxda maanta ah oo dowladda dhexe ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo iyo in alla intii ka qayb qaadatay arrintaasba inay ku fashilantay waayahay cali su-aasha kaloon ku weydiinaya waxa weye maadaama gudoomiyihii guddiga doorashada dadban ee soomaaliya uu sheegay in doorashadii mar kale ay dib u dhacday ilaa iyo bisha december maxaa lagu fasiri karaa arrintaas ha waxay kutusaysaa jahwareerka haysta guddiga doorashooyinka dadbadan heer federaal saad la socotay guddigaasi in badan oo kamida waxay ahaayeen shaqaalihii madaxtooyada markii ugu horeysay wasiiro iyo xildhibaano baa lagu soo daray kabacdiina markii la bedelay waa tii lagu bedelay xubno qeyb badan oo kamid ay kamid ahayd xafiiska madaxweynaha annagu haddaan musharaxiin nahay arrintaas waad la socotaa waanu aad ogolaanay waxaanuna sheegnay inaan fiirin doono siday u dhaqmaan annaga noola dhaqmaan inaan fiirin doono kulankan kula qaaday magaalada nairobina waxay ahayd inay si cadaalada oo dhexdhexaada arrintaa uga shaqeeyaan maantay go-aanka uu guddoomiye cumar dhegay sheegay nasiib darro weeye marka laba beri ka bacdi inuu guddoomiyuhu mar kale ku dhawaaqo in doorashadii sila uu lahaa waxaa loo daynayaa baarlamaanka soo socda inuu mar kale yidhaahdo waxaa la qaban doonaa bisha december dhexdeeda waxay muujinaysaa jahwareer ka haysa guddigaas iyo inaan la aqoon cidda rasmiga ah ee ay ka tala qaataan waxaan qabaa arrintaa inaysan u dhammayn arrin sharciga inaysan ahayn arrin ay xaq u leeya inaysan ahayn mar haddii go-aanka ay gaareen oo soddonka novembera uu jabay dabadeedna ay caddeeyeen in doorashada loo dayn doono baarlamaanka soo socda waxa weeye baarlamaankaasi in waktiga isaga la siiyo markii la doorto oo sida sharcigu yahay gudoomi qofka ugu weyn uu noqdo guddoomiyaha ku-meel gaarka markaasay magacaabi karaan gudbiyadii doorashooyinka xildhibaanaduna ay soo ururaan sida sharcigana waxa weeye in xildhibaanadu labada aqalba oo madaxweynaha dooranaya lasoo doorto oo ay yimaadaan sharci si sharcigana ay u kulmaan musharaxiintuna wakti ay u helaan xildhibaanada ay la kulmaan arrintaana waxay muujinaysaa in la doonayo doorashada in in la dedejiyo in xubnihii la haystay oo afartanka ka badnaa oo in badan oo kamida si sharci darra ay kusoo baxeen hadday noqon lahayd iyadoo codkii ee la qarin lahaa banaanka lasoo dhigay dadkii la tartami lahaayoo loo diiday inay kahoolka soo galaan dadkii mataqaana qaarkood in la xiray wax aada u fara badan baa laga sameeyey kuraasay gabdhow lahaayeen oo rag la siiyey wax alla wixii farxumo dhacday oo lagu qadaray ilaa soddon cod inay yihiin intii la oran lahaa dib ha loogu noqdo oo kulli ood eedooda ay soo gudbiyeen guddiga xarinta khilaafaadka ee doorashada dadban waxaad moodaa in la dedejinayo arrintaasi nasiib darro weeye guddigaa wixii laga filayay maaha wixii loo sameeye maaha go-aanku waxa weeye in loo daayo baarlamaanka soo socda marka waktigiisa la gaalo baarlamaankaasina waa inuu si sharciga kusoo baxaa waana inay noqotaa arrin xaq ah oo si cadaalad ah musharaxiinta oo dhani ay u siman yihiin ama ha noqdo madaxweyneha xilka haya wakhtigiisa dhammaaday ama ra-iisul wasaaraha wakhtigiisa dhammaaday ama annaga inta yada kale ee musharaxiinta doorashada soomaaliya soo socota waxaa la rabaa inay noqoto doorasho lagu kalsoonaan karo laga qaybgeli karo laga qaybgeli karo guddiyada doorashada loo diyaariyana waxaa la rabaa inay dhexdhexaad noqdaan ummadda u shaqeeyaan daarti iyo ballantii ummadda u qaadaan ay fuliyaan nasiib darro wey hadalkaasi sharci maaha caqli maaha mana socon karo doorasho sidaa ku socotaana ma noqon doonto doorasho xalaala mana suurtageli doonto inaanu annagu doorasho sidaasoo kale ku tartanno ama ka qayb galno